حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii lixaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah barnaamij toddobaadlaah oo aan ku falanqayno duulaanka macnawiga ee gaalada galbeed iyo kuwa bari ku qabsadeen caalamka islaamka wadiiqooyinkeeda ujeeddooyinkeeda iyo sida looga badbaadi karo makrigaas ay gadaal ka soo riixayso yahuudda ee ku wajahan bulshada muslimka ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culimmada soomaaliya mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب وملة تترسب intiinii nala socotay xalqadii ugu dambaysay waxaan kaga hadalnay isbeddelladii ku dhacay caalamka islaamka una horseeda inay ka haraan hogaamintii ay hogaaminayeen siyaasadda iyo ilbaxnimadii caalamka ay majaraha u hayeen qarniyo fara badan haddaba su-aashu waxay tahay haddii aan soo suuraynay xaaladdii ay ku sugnaayeen muslimiinta xilligaas soona tilmaamnay waxyaabaha sababay inuu burbur ku yimaado ilbaxnimadoodii iyo hogaamintii ay hogaaminayeen caalamka haddaba xilligaas sidee buu ahaa xaalka saliibiyiinta reer yurub iyo waddamada hadda loo yaqaano reer galbeedka mowduucaas waxaan ku falanqayn doonnaa xalqadan oo ah xalqadii lixaad ee barnaamijkeenna
دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين تداولا تتسرب durbaba markii ay muslimiintu taagdarreeyeen siina daciifeen dibna uga gurteen dhammaan fagaarayaashii siyaasadda dhaqaalaha militariga iyo culuumta kale oo ay safka hore ka taagnaayeen waxaa soo hana qaaday saliibiyiinta reer galbeedka kuwaas oo bilaabay inay si tartiib tartiib ah u soo muuqdaan iskuna dayaan inay buuxiyaan majaal weliba oo ay muslimiintu banneeyeen gaaladuna ku liiteen si ay u qabsadaan awoodda hogaaminta caalamka ee loolanka adiga ka socday gaalada reer yurub waxay ahaayeen kuwo muddo toban qarni ah dhex muquuranayay waxa loo yaqaano qarniyadii dhexe ee mugdiga ahaa islamarkaana ma aysan dareensanayn inay ku jiraan mugdi sidoo kale ma aysan doonayn inay ka baxaan mugdigaas ilaa markii dambe ay wax ka barteen ilbaxnimadii ka jirtay caalamka islaamka taas ayaana sabab u noqotay inay isu soo sharaxaan hogaaminta caalamka haddaba waxaa isweydiin mudan reer yurub sidee ku barteen ilbaxnimadii ka jirtay caalamka islaamka sideese ayay uga faa'iidaysteen una maruuqsadeen waxaan su-aashaas hordhignay walaalka abu muxamed reer galbeedku siday ku barteen alxadaara alislaamiya ama alcaalam alislaami sidayse uga faa'iidaysteen oo markii dambe arrintaas uga faa'iidaysteen reer yurub xadaaradii islaamka saddex dariiqo ayay ku barteen kow waxaan ognahay inay sameeyeen waxa loo yaqaano alxuruub alsaliibiya xuruub ku dhisan diin iyo saliibka oo la xambaaro iyo mucatabka xuruubtii ay ku soo qaadeen saan la soconno caalamka islaamka weeyaan marka xuruubu saliibiya bimaraaxiliha almukhtalifa caalamkii islaamka ayay gudaha u soo galeen ilaa ay qabsadeen albeyt almuqadas markaas marka waxay barteen xadaaradii islaamka oo dican kathab ayay kala socdeen ahwaasha caalamka islaamka waxay barteen alxadaara islaamiya muslimiinta ay u noolyihiin habnoloodkooda xagga siyaasadda xagga diinta dhaqaalaha dhan walba marka halkaa waxay fahmeen xaqiiqada rasmigaa oo alxadaara alislaamiya wa ficlanna saameyn weyn bay ku yeelatay isha labaad oo ka soo galeen waxay ahayd alcalaqaat altijaariya oo la ogyahay in xiriir dhaqaale ay la samayn jireen wadamada muslimiinta oo muslimiintuna ay la mucaamaloon jireen qodobka saddexaad oo waxa loo yaqaano albicthaat altacliimiya dad oo arday ah inay al-andalus usoo dirsan jireen oo qodobka aada u saameynta badanna kaas weeye inay al-andalus imaan jireen magaalada qurtuba iyo magaalooyinka kaleba ay u soo xeraysan jireen culumta mutanawicaana ay ka baran jireen kadibna waddankoodii ay ku laaban jireen iyagoo macaariftii xambaaray luqadda carabigana ku xambaaraya kadibna luqadooda u tarjumaya taa marka wax musallam ah weeyaan oo ayaguna ay ogol yihiin wax badanna ay ka qoreen dirasaad ka sameeyeen see marka uga faa'iidaysteen waxay marka sameeyeen markii ay imaadeen al andalus oo ay culumtii diraaseeyeen xataa culum shariica ay diraaseeyeen culumtii maadiga ahaydna ay ka qaateen culummadii muslimiinta oo markaa dee aadba u fahamsanaa arrimahan markay waddankoodii ku laabteen inay waxay sameeyeen culumtii tarjumaan luqadahooda u tarjumaan tadbiiq camaliya ay ku daraan oo nadar inta ka bedelaan inay camali u bedelaan tajaarib ay sameeyaan inay jaamacada furtaan waxaa soo daahiray niman la dhaho mustashriqiin oo diinta islaamka aada u bartay nil ifsaadi inay iyada fasahaadiyaan waxaa soo baxay munasiriin kuwa dadka gaalaysiiya oo aakhirkii labadaba labada qoloba waxay ku soo laabteen caalamkii islaamka iyagoo maaragtay dee kutubtii islaamka makhduudaadkii alcaalam alislami ku baahsanaa urursanaya jamacaadka islaamigaha daraaseynaya jamacaad kastana fikirkeeda mabdaeeda fahmahaya islaamkiina tashwiish iyo tashatud ayay ku abuureen dad badan baa ku fidnoobay marka waxay uga faa'iidaysteen dee culumtiina nadariyan bay u qaateen caamaliyiinna way sameeyeen horumar bay ku gaareen maadi ah islaamkiina way barteen oo meel kastoo lagasoo madkhal kastoo laga soo geli kar way barteen kutubtii ayay daabaceen ayagaa daabacay kutubtii islaamka kutubo kale daabaceen makhduudaadkii bay soo saareen waa tacliiqiyeen ummaddii madaxa isugu garaaceen ilaa haddana weli kamaysan zuulin inay haystaan kutub badan iyo makhduudaad nafiis ah oo weli gacantooda ku jirta run ahaantii yurub waxay ku sigatay inay gebigeedba qaadato diinta islaamka sida ay caddeeyeen qorayaasha reer yurub iyo taariikhyahanadooda balse taa beddelkeeda waxaa qarniyadii dhexe dhacday arrin yaab leh oo ah in kiniisadihii nasaaradu ay bilaabeen inay la dagaalamaan islaamka weliba si wuxuushnimo ah iyagoo samaystay waxa loo yaqaano maxkamadaha dabagalka sidoo kale kiniisaduhu waxay amar ku siiyeen qorayaasha iyo afmaalkooda inay islaamka suurad xumeeyaan islamarkaana ay ku tuhmaan wax kasta oo xumaan ah si ay dadka uga didiyaan una suurad xumeeyaan waxaa dhacday in aqoon-yahano reer yurub ah nolosha lagu gubo qaarkoodna loogu hanjabo in la gubi doono iyaga oo nool sababa ku aadan inay aamineen afkaar saynis ah oo ay ka qaateen culimmada muslimiinta sidaas daraaddeed dulmigii kiniisadaha ee dhacay qarniyadii dhexe waxaa ka dhashay in dadyowgii reer yurub laga hor istaago inay diinta islaamka qaataan intaas oo idilna waxaa loo sameynaya in la joojiyo qulqulka bulshooyinka tirada badan ee ku qancaya islaamka una qiraya inay tahay diinta keliya ee allaah agtiisa raalliga laga yahay intaas waxaa sii dheer in ficilada guracan ee reer yurub kula kacday bulshadeeda ay ka hor istaagtay diinta islaamka ayna ka sii dideen diin oo dhan islamarkaana xitaa ay dhabarka ka tuureen diinta nasraaniyadda muxarafka ay haysteen una laabtaan falsafadihii gariiga iyo roomaanka islamarkaana ay la colaytamaan wax magac diinha sheegta oo dhan haba ugu darnaado islaamka ee ustaad maxamed qudub qoraaga kitaabka almuslimuuna walcawlamah wuxuu mid ka mid ah muxaadaraadkiisa ku tilmaamayaa in yurub ay goor hore iska xoortay diinteeda balse ay weli laabta ku haysato ruuxda saliibka ee ku beerta naceybka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa sidaas daraaddeedna maanta aysan dowladaha saliibiyiinta ee reer galbeedka haysan wax diin ah balse ay cadaawad gaamurtay uun u hayaan muslimiinta أما أن أوروبا فقدت دينها فنعم ولكن فقدانها لدينها شيء وفقدانها للروح الصليبية شيء آخر مختلف تماما أوروبا بلا دين ولكنها تكره المسلمين اذهبوا وانظروا بأنفسكم لتعلموا أن الروح الصليبية ما تزال قائمة وأن أوروبا نسيت دينها بل نبذته لكنها لم تنبذ أبدا ولم تنسى أبدا الروح الصليبية markii yurub ay dadkeeda ka hor istaagtay islaamnimada ciqaab adagna duldhigtay dadkii ku saamoobay risaalada islaamka dhanka kalena dhabarka ka tuureen diimihii baadilka ahaa oo ay horey u haysteen ayaa waxay u xuubsiibteen waxa loo yaqaano cilmaaniyadda oo ah in nidaamka iyo dowladnimada laga fogeeyo arrimaha diinta islamarkaana islaamka lagu soo koobo oo keliya goobaha cibaadada sida uu qeexayo fikirka cilmaaniga ee arrimaha aan soo sheegna ka dhashay haddaba waa maxay cilmaaniyadda muxuuse yahay waxa ay ku salaysan mowduucan oo ah mid guda ballaaran waxaa inoo guud maraya sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah martida barnaamijka nagala qaybgelaysa waxa weye waxa cilmaaniyada la yidhaahdo iyo dimuqraadiyo isla ilxaad weeye waa isku hal qodob weeye waxa ugu weynna lagu khiyaanay waa in labana looga dhigay cilmaaniyaduna ay gaalnimo tahay dimuqraadiyaduna wax iska wanaagsan oo dhaqan iyo dowladda iyo diinta in la kala duwa wax dhiba aysan lahayn mana ahee waa shay waaxid waxaadna ku arki doontaa cilmaaniyada ninkii keenay qodobadii uu dejiyey dimuqraadiyaddu ay ku salaysan tahay labama kale aha waa hal shay wey marka waxaa la yidhahdaa cilmaaniyaddu sideedaba usuusheeda iyo muhiimaadkeeda hala qor haddii layihahda hal sabxa kama badna waa shajaratu zaqumta la yidhi dhibic ka mid a haddii koomkan la keeni lahaa way fasaadin lahayd adduunkii oo dhan way fasaadisay wax qiimaha iyo wax caqliyo ay ku salaysan tahana lama arko aan kufri iyo dalaal iyo been ahayn iyo khiyaano haddana adduunkii dhan way qabsato way fasaadayso saa ujeedi ninkaa keenay qarnigii toddobiy tobnaad baa nin yahuudiyaba waxaa la odhan jiray barokh sibinosa marka isagoo ra'yigiisii sii wata oo halkaa ka indilaaqhayo wuxuu leeyahay waxaa aad iyo aad u foolxumo ah oo aan loo baahnayn wax shareeca la yidhahda in lagu dhaqmo sababtuna waxaa weeye shareecadu waa shay mutajamida weye shay mutaxariga oo mutadawira oo nolosha la socon kara maaha waa kelimaadka hadda calmaaniyada iyo dimuqraadiyada ay ku hadlayaan wey naftigeeda wey lama socon karto noloshu sanad walba iyo intaasu jeer bay isbedelaysaa laakiin midaani waa jaamid oo gebigeedaba waxay ka hadlaysaa cuquubaadka maaragtay ee madaniga ee dadka mujrimiinta sida loo ciqaabi lahaa bay ka hadlaysaa waxaasna waa in laga gudbaa waxaa la yidhi haddaa maxaa bedel noqon kara diin oo dhan haddii laga tago maxaa bedel noqon kara jawaabtiisa dhegeyso waxaad fahmaysaa marka calmaaniya ama dimuqraadiya waxay tahay wuxuu leeyahay ina qawaaniin alcadli dabiciya qawaaniinta cadaaladda ku salaysan ee dabiciga ah iska caadiga ah iyo walikhaa walxuriya walmusaawaad iyo dadku xoriyad waa is addoonsadaan haddee xoriyad qofka in la siiyo oo dadku ay xoroobaan inay sinaadaan oo walaala ahaadaan intaa keligeed tagfi waxaad ahaa an takuuna masdara tashriici lilumma ummadda meesha shareecada ka qaadanaysa ina noqoto oo dastuur ay degsato soo ma jeedin dastuur iyo shareecaha oo caqliga ka timaada intaaba wey dimuqraadiyada wax kaley tahay waa faslu diin can alxayaa tamaaman cilmaaniyana maxay tahay faslu diin can alxayaati tamaaman midna midoodna wax kale maaha waa caqliga oo la qadiso oo la ictimaado wey wixii ka soo harana la iska daadiy kelimaadkan waxaan arki doonaa marka dimuqraadiya ay fulaysay dimuqraadiyada ay fulinaysay kacdoonkii faransiisku kelimaadkii lagu mudaaharaadayay wey ee baashuba ay ku dhalatay dimuqraadiyaddu maxaa la dalbahayay alxuriyatu walikhaa walmusaawaad baa lala qeelinay alxuriyatu walikhaa walmusaawaad marka hal qarni wax ka badan wey mabdaan sida caalamka uga talin lahaa hal qarni iyo wax ka badan baa la diyaarinay kelimaadka maalinta uu ku hadlay baa mudaharaadkii bahasha dhaliyey oo dadku ay la qaylinayaan marka laba shay maahana waa hal shay bahashu shareeco waxaa bedelaya oo masdar tashriic inoo noqonaya qawaaniinu alcadli dabiiciya walxuriyatu walakhaa
iyagoo ka faa'iidaysanaya dacfiga iyo taagdarrida ku habsatay muslimiinta waxay gaalada reer yurub bilaabeen inay isku dayaan inay buuxiyaan dhammaan furimaha siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa cilmi ay faarujiyeen muslimiinta waxayna yeesheen awood maadi ah iyo mid teknoloji oo ay ku difaacdaan baadilkooda iyo fasaadka ay ku soo kordhiyeen dunida sheekh doctor ayman addawaahiri wuxuu tilmaamayaa in guuldarrada muslimiinta uga timid hogaaminta caalamka ay timid un markii ay ka beereen dhabbihii toosnaa soona darriyeen bidco aan sal iyo raad ku lahayn diinta iyo akhdaa xagga sharciga ah oo ay ku dhaceen isagoo si kooban u soo sardiya taariikhda islaamka laga soo bilaabo xilligii nebiga salallahu calayhi wasalam ilaa dowladdii ugu dambaysay ee cuhmaaniyiinta ugu dambayntiina bidhaaminaya halka uu ka yimid khaladka keenay inuu ummaddu la rogmado tareenkii ay hoggaanka u haysay لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة إخواني المجاهدين وأهلنا المسلمين دعوني أقص عليكم قصة الأمة المسلمة مع الفتوحات والجهاد في كلمات لنعلم كيف ولماذا وصلنا لهذا الاستضعاف وتلك الهزائم لقد مرت حالات الأمة المسلمة مع جهاد وقتال أعدائها بمراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة الفتوحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وفيها تمت معظم الفتوحات ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الفتوحات في ملك بني أمية العضوض فزادت بأقل مما في عهد الراشدين ففتحت الأندلس وبعض البلاد في الشرق ثم المرحلة الثالثة وهي النصف الأول من الدولة العباسية فتضاءلت فيها الفتوحات جدا وبدأ التشقق في الدولة فانفصلت الأندلس من بدايتها ثم المرحلة الرابعة وبدأت بحلول النصف الثاني من الدولة العباسية وكانت الانشقاقات قد زادت وتسلط سلاطين السلاجقة والبوهيين على الخلفاء وبدأت حملات الصليبيين والتاتار على المسلمين ولكن المسلمين استطاعوا رد معظمها ثم المرحلة الخامسة وهي في نهاية الدولة العباسية الشكلية وبداية الدولة العثمانية فسقطت الأندلس بيد الصليبيين واستطاع العثمانيون فتح القسطنطينية وأجزاء من شرق أوروبا ولكن فقدت الخلافة العثمانية معظم البلاد شرق العراق وقام الصفويون كخنجر في خاصرة المسلمين متعاونين مع البرتغاليين ثم المرحلة السادسة وهي مرحلة الهجوم الصليبي الشيوعي على ديار الإسلام الذي انتهى بسقوط الدولة العثمانية وتفتت أجزائها بيد الكفار الغزاة ثم المرحلة السابعة وهي مرحلة الملك الجبري الذي تميز بانسحاب الغزاة الشكلي وقيام الدول الوطنية التابعة فالناظر في هذه المراحل يرى أن الضعف والفساد واستيلاء الأعداء على ديار الإسلام يتناسب مع مدى الفساد السياسي في بلاد المسلمين kadib dacfigii soo wajahay dowladaha faca weyn ee soo maray islaamka iyo burburkii ku yimid cududii muslimiinta waxaa hoggaanka dunida qabsaday gaalada reer galbeedka kuwaas oo maanta helay awood milatari iyo mid dhaqaale oo xooggan islamarkaana samaystay wax loogu magac daray sharciyad caalami ah oo ay ku maquuniyaan muslimiinta kuna xaqiijiyaan danahooda gaarka ah laakiin inkastoo ay gacanta ku dhigeen intaas oo awood ah loona furay albaabada funuunta kala duwan ee maanta la barto haddana muslimka waxa fahamsan ee iimaankiisa ku faanaya ma ahan mid la tacajubaya ama uu la weynaanayo horumarka maadiga ay maanta gaaladu heleen iyo sida ay isaga kala gooshayaan daclada dunida waayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aanka noogu sheegay xaqiiqada horumarku sheegaas iyo halka uu ku biyo shuban doono فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا مركي إلوبين أي كتاكين أي ندك أردقين dhabarkooda ka tuuleen maa wixii dukiru ayaga bihii sheega loogu caqli celiyo leeda war ka jooga hagantan ad ku socotaan wadadan aad ku socotaan meeshii ku dhammaanaysa waa dhibaata ka jooga hadeer ha ku farxine fataxnaa waan furnay markay iska iloobeen calayhim abwaaba kulli shayin shay kasta albaabadiis shay kasta muxuu yahay oon ahayn eh, maaragtay laba shay wixii ahaay yani maaragtay fatxu barakaadna ma haystaan maxaa yeele iimaan iyo alla ka cabsiyaa lagu heli lahay walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxna calayhim barakaati min assamaa'i walard abwaaba kulli shayntaan alla sheega kuma jirto taas maxaa yeelay waa niman iloobay baa taladii alle iyo ee, wixii la xiriiray kuwaas marka uguma jirto waxaa kaloon ku jiran tumaniinat lquluub maxaa yeele ayagani waxaa lagu helaa idminaanu lqalbi aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illahi alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub marka ee, tumaniinat lquluub iyo fatxu barakaat labadaas waxaan ka ahayn oo yacni adduunkan waxyaalihii ay ku dagmi lahaayeen oo dhan aanu furno wuri alle xataa idaa farixuu bima markay farxeen bimaa wixii ay ku farxeen uutu ayaga la siiyey oo yacni horumar adduunye waa munkarkii baadilkan ay wataan ayna isleeyihiin bela dhici mayso oo in sidaa yacni alla ula diriraan ay haddana waxay leeyihiin bar- nabad waay barwaaqo waay ha nabadu ammaanku waa sugan yahay. ammaan ma sugnee akhadnaahum waa qabano wuri markay ku farxeen waxa- wixii la siiyey baktatan si lama filaan ayagoo tabaabushaysan oo aakhiro iyo wixii ka horeeyay aan dhigba u dhigin ayaan qabanay fa idaa hum mublisuuna islamarkaasba khayr oo dhan waa ka quusteen maxaa yeele waxay ogyihiin wadadii ku socdaan meeshai ay ku dhammaanayso dadkay ajarayaan qaarkood qaarkoodna ayagan ibliisa ajaraya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sidoo kale kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sidoo kale kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
haddaba aayadahan qur-aanka kariimka ee aad maqasheen maxay noo caddaynayaan maxaanse ka qaadan karnaa wacdi iyo waano intee leeg ayaase ugu sugan qofka muslimka ah ee maanta la fajacsan horumarka maadiga ah ee gaaladu xaqiijisay haddaba su-aashaas jawaabaheeda waxaa inoo sharaxaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah u naxariistee maalkooda iyana ha ku kadsoomin gaalada falaa yagururka taqalubuhum fi lbilaad laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad falaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum nasriga ilaahay waxa uu ballan qaaday muslimiinta nasrigana waa dhow yahay insha allahu tacaala oo gaal hadda weligii boqol sano wax ku dhow mausan maqlin naca maana wax kalama hadda leel soo lama dhihin maya marka maya saadila waa ku dhaha ma noolaahayso waa noolaha kuwana waa nool yihiinoo waaba kan hadda waa joognaa ayagoona neceb kuwii kaleetana litakuna kalimatu llahi alculyaa wixii u dagaalahoo la dilay ayaguna noloshaa nolol ka qiimo badan ay jiraan walaa taxsibana aladiina qutiluu fi sabiili amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun nolol kalena gadaalow ku reebo hebel oo kale naqaa la leeyahay ha hebel sida usaama oo kale raxima llahu tacaala wuxuu ka tegay adduunyadii dhaldhalaalkii oo xoolahoodii kuma kadsoomin asoo halgamaaya ayaa haddaba la dila soo ma fuztu warabbi lkacba noocaasaa layidhaha guusha allahu akbar qof waliba oo muslim ah waa inuu ogaadaa in horumar kasta ay gaaraan gaalada aysan ka gudbi karin xaqiiqada uu rabbi inoo sheega ee ah in ay yihiin dad la mid ah xoolaha amaba ka liita sida uu allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku leeyahay أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون markii reer galbeedka saliibiga hoggaanka u qabtay dunida waxay awood milatariyo mid dhaqaale ku bixiyeen sidii fisqiga iyo fasaadka loogu beeri lahaa bulshooyinka dunida waxayna muslimiintu noqdeen kuwa ugu horreeya ee uu beegsanayo mashruucaasi akhlaaq xumada ayaa gaartay halkii ugu sarraysay dadkii ayaa xarga goostay waxaana fasaadka akhlaaqiga uu gaaray meel uusan abad gaarin taariikhda inta la xasuusto arrintaasna ma ahan mid loo samaynaya ujeeddo la'aan balse waxay ahayd mashruuc abaabulan oo la doonaya in muslimiinta looga dilo damiirka laguna burburiyo caqiidadooda waana talooyin iyo tawjiihaad ka yimid madaxda gaalada sida uu sayid maxamed qudub ku sheegayo kitaabkiisa waaqicunalmucaasar waxaa soo akhriyay oo sharaxaad inaga siinaya sheekh maxamed rashaad allah u naxariistee macaarigtii soo dhex martay dadka muslimiinta ah iyo gaalada markii ay yurub ku soo duuleen dadka muslimiinta ah wejiyaal fara badan ayay lahayd laakiin maqsadkeedu uu ahaa in dadka muslimiinta ah iyo diintooda la kala dhex galo hadalka markii dambeeto conclusionka oo ay qaateen oo meel walba ay uga riyaaqeen wuxuu ahaa qabashadii la qabtay meliku faransa louis taasic oo masar lagu qabtay oo uu ku xirnaa muddo madiinatu lmansuura markii dambeetana maadaama uu ahaa meligii faransa ama hogaamiyihii faransa uu ahaa ay furteen oo ay furasho ku gateen markii masar ay ka iibsadeen markii uu noqday asaga ayaa waxaa la weydiiyey waxaa la dadka muslimiinta gacantaad u gashay in badanna waynu la dagaalamayn maxaa tala ahood maanta bixinaysaa oo wax ku oola wuxuu yidhi hadalkii aan idin odhan lahaa waxaan idinku odhanayaa konsiiliyada gaarka ama istaafka gaarka ah ee siyaasadda ayaan kula hadlayaa buu yidhi wuu kula hadlay wuxuu ku yidhi haddii aynu nahay duwala oroba waannu ku jabnay buu yidhi dagaalkii silaaxa ahaa ee aan hubka isla hortaagnayn dadka muslimiinta waaynu ku jabnay dagaalki aynu isla hortaagnayn ee silaaxa ahaa waannu ku jabnay buu yidhi marka mar dambe ha kula dagaalaminina silaax caskari ah oo maxdi ah ha kula dagaalaminina sigaax hub askareed oo keli ah ha kula dagaalaminina buu yidhi maxaa lagula dagaalamaa baa la yidhi waxaad kula dagaalantaan buu yidhi caqiidadooda kula dagaalama oo ah makmanu quwatihim buu yidhi fihim dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karnin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi makaar idan waxa uu sameeyey ninkii doonaya waxa u noqday waaqicina almucaasir sheekh maxamed qutub ayaa kaga hadlay kitaabkiisa waaqicina almucaasir safxada boqol iyo sagaashan iyo lix sidaan filayo waxaa marka la qariray sidaan soo socota in caqiidada iyo diinta jacaylkeeda iyo u xamaaska diinta islaamka in laga saaro lagana dhaqo maskaxda iyo quluubta dadka muslimiinta in laga dhaqo wax alla wixii wasaa'ila oo loo adeegsan karo kayskaas asagaa loo adeegsan karana in lagu lagula dhaqmo oo aan la dibdhiginin waa inaan kula dhaqanaa buu yidhi asaaliib fara badan ama broceduris fara badan oo lagula dhaqmayo haddii mid shaqayn waayo mid kaleta inuu shaqeeyo bimacnaa aakhar haddii hal mu'asasadihii ama hal kooxi ay ku fashilanto waa inay kooxaha kale ku najaxaan buu yidhi asagu marka caqiidada islaamka oo ah diinta islaamka qofkii u haysta markii caqiidada laga hadlo in farac laga hadlay diinta ka mida kadaabun wa alfu kadaab weeyaan diinta islaamku tusaawi alcaqiidatu alislaamiya laa iqtisaadan ka bixi karinin caqiidada islaamka qofka muslimka uu leeyahay walaa jeyshka askarigahan ka bixi karinin walaa siyaasaddan ka bixi karinin walaa maamulkan ka bixi karinin walaa tacliintan ka bixi karinin walaa dhaqanka qoyskan ka bixi karinin walaa dhaqanka jinsigahan ka bixi karinin walaa hadalka caamkahan ka bixi karinin ruuxii ka saarana kadaab wa alfu kadaab weeyaan anaa idinla taha maadaama beentii lagu ciqaabay qofka muslimkaa runtana laga abaalmarinayo hadalka qofka ka leeyahay hadduu ku nabadgeli waayo ficiluu ku nabadgelayo kale malan haddaanu diinta caqiidada waafaqinin abadan bandiga kale ee labaad ee ay ku talagaleen in diinta islaamka looga fogeeyo quluubta iyo maskaxda dadka muslimiinta in lagu dheeldheelo oo lagu jeesjeeso wax allaala waxa diinta islaamka wada ee wadaadada la yidhaha in lagu jeesjeeso macallimka dugsiga laga soo bilaabo lagu dabaqo ilaa iyo muftiga ummadda lagu dabaqo oo ninka wadaadka ah lagu jeesjeeso diintana lagu jeesjeeso dadkana loo tusiyo inay yihiin dad rakhiisa iyo waxaan qiimo lahayn in loo tusiyo waa midaan wada ogsoonood og tihiin wadaadka marka la yidhaahdo kelmadda ku dheggan waxa weye wadaadku muxuu rabaa waan wada ogsoonnaataa waxaa loo ictibaariyey oo layaha la gaarsiiyo wadaadku daa'iman waa inuu ahaadaa daciif aan taag lahayn oon dhaqaalo lahayn oo aanan maamulka ku jirinin oon mas-uuliyad loo dhiibinin oo meelaha iska bunaysta bilxarfi alwaaxid waxa ay ku beereen oo la yidhi dadka lagu beeray qulubtooda iyo maskaxdooda wadaadka waa in laga fogayaa siyaasadda dhaqaalaha maamulka tacliinta tilmaamidda qaladka kulli waa inaanu shuqul ku yeelanin oo wadaadka ay noqotaa wadiifadiisa inuu masaajidka ku tukado alla barigana ka soo qayb galo wixii dhintana oo u duceeyo intaa keliyata كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتبون تخطيقهم أن يحتووا
haddaba caalamku muxuu ka faa'iiday ama ka dhaxlay burburkii dowladda islaamka sideese loo tabay majaalaadkii ay muslimiintu banneeyeen ee hoggaaminta dunida maxaase laga faa'iiday soo ifbixitaankii caalamka gaalada mowduucaas waxaanu ku fallaanqayn doonnaa xalqada xigta ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan culamada ee aan soo gudbin doonno toddobaadka xiga iminkana guud ahaan xalqadii lixaad intaas ayaan ku soo gebagabaynay waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaana igala qayb qaatay marti kala duwan sidaas iyo nabad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا